فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa labay labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa dhulka labada webi ee dariska la ashaam iyo jasiiratul carab xalqada kow iyo soddonaad ee taxnaha fasiiru ayaad ku maqli doontaan inshaa allah waxaad sidoo kale maqli doontaan xalqada toddobaad ee taxnaha calaa minaaji nubuwa taasoo aan kusoo gudbinno jaanib ka mid ah towjiihaadkii dhexalgalka ah inooga tegay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sideen ku noqon karnaa dad rabbaaniyiin ah inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ee nagu soo food leh waxaad maqli doontaan qaybta koowaad maqaal ku saabsan qodobkaas qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa nagala qayb galaya wariyaal ka tirsan warbaahinta islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal بتوبيخ علمت فهل عملت فرس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان waa hagaag qodobadaasoo idil gordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse qodobka ugu horreeya ee barnaamijku waxa uu noqonayaa xalqada toddobaad ee taxnaha calaa minaaji nubuwa taasoo aan kusoo gudbinno jaanib ka mid ah towjiihaadkii dhexalgalka ah inooga tegay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya walaalkeena haashim cabdinaasir
فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal warbaahinta islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa maxaanu ka naqaanaa dhulka labada webi ee dariska la ashaam iyo jasiiratul carab xalqada kow iyo soddonaad taxnaha fasiiru ayaad ku dhegaysanaysaan waxaan halkan ka soo jeedinaya walaalkeena mahad cubeyd الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل bilaadu raafidayn ama ciraaqa waa dal carbeed oo dhaca galbeedka qaaradda aasiya wuxuu dalkani leeyahay isoyaal taariikheed oo dhirirsan tan iyo waayo fog taasoo muujinaysa ahmiyadda waddankani uu leeyahay koonfur galbeed waxaa kaga beegan dalalka kuweyd iyo xarameynka oo ka mid ah mandiqadda jasiiratul carab waqooyina waxaa uga aadan turkiga halka suuriya iyo urdun oo ka mid ah dhulka shaam ay kaga beegan yihiin galbeedka barina waxaa uga aadan dalka iiraan oo ka mid ah dhulka khuraasaan marka laga hadlayo masaaxada dalkan wuxuu dhulka bilaadu raafidayn bed ahaan ku fadhiyaa afar boqol soddon iyo siddeed kun oo kilomitir oo iskuweer ah dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa afartan iyo saddex milyan afar boqol iyo toddoba kun oo ruux luuqadda rasmiga ah ee dalkan looga hadlo waa carabiyadda aqlabiyadda dalkanna waa dad muslimiin ahlu sunno ah marka laga reebo nisbo aan yarayn oo shico ah sidoo kale wuxuu dalka ciraaq ka mid yahay dalalkay baduhu maraan dhulkiisana wuxuu xeeb ahaan dhirirsan yahay konton iyo siddeed kilomitir gacanka carbeed ayaana ah marinbadeedka keliya ee mara ciraaqa iyadoo dekedda umu qasra ee magaalada albasra ay tahay dekedda ugu muhiimsan ee dacalka ku haysa gacanka carbeed ciraaq wuxuu meella dega iyo dhul u ahaan jiray dowlado iyo awoodo badan oo dunida soo maray waxaana ka mid ah soomariyiinta baabiliyiinta faris ashuuriyiinta romaaniyiinta iyo kuwo kale waxaa sidoo kale dalkan ku dhashay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii dadkiisi ku noolaa diideen towxiidka dabna ku tureen ayuu alle amray inuu ka hijroodo uuna aado mandiqadda barakaysan ee shaam xilligii ay bilowdeen futuuxaadkii alcumariyah ee cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu oo ahaa khaliifka muslimiinta ayaa la furtay inta badan dhulka ciraaqa wuxuuna martigeliyey dagaallo aad u culus oo dhex maray ciidankii khayrwadayaasha ee saxaabada iyo taabiciyiinta iyo dabcaabudkii majuusiyiinta ee reer faris waxaa dalka ciraaq ka dhacay dagaallo waaweyn oo lagu kala baxay kuwaasoo ay magacyadoodu ku xardhan yihiin kutubta taariikhda halyeeye saxaabo ah ayaana iskaga kala dembeeyey jabhadda ciraaq ilaa markii dambe uu islaamku saldhigtay dhulkan dagaalada aadka loo xusuusto waxaa ka mid ah macrakadii weyneed ee nahawandi taasoo dhex martay ciidamada muslimiinta iyo kuwa furus waxaana dhanka muslimiinta dagaal ka hogaaminayey saxaabiga jaliilka ah ee annucmaan ibnu muqarin waxaa sidoo kale macaarigta aan la hilmaami karin ee ciraaq ka dhacay islaamkana lagu gaarsiiyey halkaasi ka mid ah macrakadii weyneed ee alqaadisiyah taasoo uu muslimiinta hogaaminayey saxaabiga jaliilka ah ee sacadu bnu abiwaqaas radiallaahu canhu hogaamiyaal saxaabo ah oo ay ka mid yihiin khaalid ibnuulweliid annucmaan ibnu muqarin sacadu bnu abiwaqaas iyo rag kale ayaa sabab u ahaa in bilaadu raafidayn uu noqdo dhul islaam magaalooyinka caanka ah ee alkuufa iyo albasra ayay ah magaalooyin ay dhiseen muslimiinta waxaana markii islaamku saldhigtay dhulkan uu ciraaq jabhad gurmad u noqday kolonyooyinkii faatixinta ee furtay dhulalka khuraasaan bilaadu maawaraa an nahri bilaadu sindi ilaa shiinaha iyo turkistaanta bari webiyada dijla iyo furaad ayaa mara dalka ciraaq sidaasi ayaana loogu magacdaray dhulka labada webi ama bilaadu raafidayn magaalada bakdaad ee caasimadda dalka ciraaq ayaa qarniyo ahayd magaalo madaxda looga arrimiyo caalamka islaamka maadaama ay ahayd saldhigga iyo xarunta dowladdii cabbaasiyiinta dagaaladii xuruubu saliibiyah waxay ciraaq ahayd meelaha ay ka soo gurmadeen muslimiinta si loo difaaco dhulka barakaysan ee shaam hogaamiyaha caanka ah ee salaaxuddiin al ayuubi ayaana ku dhashay dalka ciraaq wixii ka dembeeyey burburkii khilaafadii cuhmaaniyiinta wuxuu ciraaq ka mid noqday dalalka caalamka islaamka ee uu gumaystuhu qaatay dowladda ingiriiska ayaana qabsatay dalkan ilaa markii dambe uu qaatay xornimo ku-sheeg sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol soddon iyo labadii milaadiyada kadib kacdoonno daakhili ah oo ka dhacay ciraaq waxaa jiridda loo siibay boqortooyadii ciraaq iyadoo dalka uu ka hana qaaday nidaamka xilligan ka jira ee jamhuuriga sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo siddeeddii milaadiyada kun sagaal boqol iyo sagaashankii nidaamkii bacdiga ee dalka ciraaq ee uu hogaaminayey saddaam xusein ayaa weerar ku qaaday dalka kuweyt waxaana xigay in maraykanka iyo dowladaha khaliijka ay dagaal adag la galaan ciraaq dalkana lagu soo rogo go'doomin halakaysay muslimiin badan heer la sheego in laba malyan oo carruur ciraaqiyiin ah ay u dhinteen go'doonka lagu soo rogay waddankan wixii ka dembeeyey duulaankii maraykanka ee afghanistaan wuxuu maraykanku faafiyey ishaaco waxba kama jiraan ah oo tilmaamaysa in saddaam xuseen uu haysto hubka waxgumaada labada kun iyo saddexdii ayaana isbahaysi uu hogaaminayo maraykanka duulaan toos ah ku soo qaadeen ciraaq iyagoo qabsaday magaalada bakdaad iyo guud ahaan dalka wakhti xaadirkan waxaa ciraaq maamula dowlad shiico ah muslimiinta ahlu sunnaha ayaana ah kuwo dulman oo loo awood sheegto dalkanna waxa uu ka kooban yahay ilaa siddeed iyo toban gobol magaalooyinka ugu caansan waxaa ka mid ah bakdaad albasra alfaluuja almawsil tikriit alramaadi iyo kuwo kale تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan sideen ku noqon karnaa dad rabbaaniyiina inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ee nagu soo food leh waxaad ku soo dhowaataan qaybta koowaad maqaal ay qortay doctoraysa leyla xamdaan waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كب لنا فاغسل معاصينا waxaana soo qaabilay bishii barakada badneed ee ramadaan taasoo wadata fadaa'il badan iyo fursado wanaagsan xilli weliba aad loogu baahi qabo in nafta mu'minadda ah ay iska sarraysiiso maadiyaadka dhulka yaalla iyo haadaanta hawada ee ay dadka badankood ku hoobanayaan ila fiiri xadiidkan ka sugnaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam si aad u ogaato in arrinku ahayn mid sahlan abuu hureyra wuxuu wariyey in nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo mimbarka koraya uu saddex jeer yidhi aamiin aamiin aamiin markaas baa lagu yidhi rasuulkii allow markii aad mimbarka koraysay waxaad tidhi saddex jeer aamiin markaas buu yidhi rasuulku jibriil ayaa ii yimid markaas buu igu yidhi qofkii ramadaanka soo gaara hase ahaatee aan loo dembi dhaafin ee sidaasi naar ku gala allow ku fogeey markaas baan idhi aniguna aamiin xadiidka oo dhammaystiran waxaa soo saaray ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan منك يحوينا هل نكسب البر في استقبال مرحمة أم للمنية صوت سوف يفنينا
bisha barakaysan ee ramadaan waxaa ku jira mafaahiim badan iyo xikam waaweyn oo keenaysa in lagu tadabburo wuxuu allaah u sharciyeeyey soonka in nafta ay ku saramarto jasadka iyo ruuxdana lagu daahiro marka ayna soo qaabishana bisha ramadaan waxaana soo qaabilay raxmad iyo xasilooni waxaana xasiloonidaas helaya qofkii qaabila allah subxaanahu wa tacaala weyneeyana shacaa'irta allaah kuna dhawaaqa in cubuudiyada uu allahu keliya leeyahay kuna toosan waddada allaah ee toosan isagoo ku celcelinaya اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
waxaana soo qaabilay bishii dadaalka iyo camalka waa bil laga doonaya in mu'minka naftiisa uu hoggaamiyo si wanaagsan sidaasina uu ku noqdo hoggaamiye fariid ah oo gaaraya sida looga faa'iidaysto fursadaha dahabiga ah sidee baanu sidaasu ku noqonayn iyadoo weliba bishaan ay tahay bil la kordhiyo cibaadaadka lana laalaabo xasanaadka waa biluu allah subxaanahu wa tacaala dhaafo dunuubta iyo sayi-aadka albaabada samaawaadkana la ballaqo lana xiro madaxyaweynta shayaadiinta muslimiinta dhexdeeduna isku naxariisanayaan ahna bishii la soo dejiyey qur-aanka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ۖ waa bil sidoo kale quruxdeedu kusii siyaadaysa leylatulqadarka taasoo uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam sheegay qofkii istaaga leylatulqadarka isagoo ixtisaab iyo iimaan la imaanaya waxaa loo dembi dhaafayaa dunuubtiisa kuwii hore عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه qofka u fiirsada aayaadka iyo axaadiista ka sugnaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam sida ay uga hadleen fadliga bisha ramadaan lama yaabayo sida ay muslimiinta ugu dadaalayaan gudashada cibaadaadka ee bisha ramadaan oo ah tiirka afaraad ee arkaanta islaamka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi camal kasta oo uu qabto bani aadamka waa loo labalaabayaa halkii xasano waa toban laab iyo ilaa toddoba boqol oo labalaab allah casa wajalla wuxuu yidhi marka laga reebo soonka mooye soonka anigaa iska leh aniga ayaana abaalmarinaya wuxuu addoonku shahwadiisa iyo cuntadiisa uga tegayaa darteed qofka sooman wuxuu leeyahay laba farxadood waa farxadda uu dareemayo marka uu afurayo iyo farxadda uu dareemayo marka uu allaah la kulmayo huurka afkiisana waxay allaah uga caraf badan yihiin urta miskiga waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim suurtagal inooma ahan inaan soo bandhigno guud ahaan nusuusta ku timid fadliga bisha ramadaan laakiin waxaan aragnaa inay waajib tahay in sanadkan aan soonka ku soo dhoweyno niyadda ah inaan noqono dad rabbaaniyiin ah iyo himadda ay leeyihiin dadka ahlu qur-aanka ah ee macaanida iimaanku ku dhehmay quluubtooda indhahana ku taagaya darajaadka sarreeya ee allah agtiisa laga helayo qof kasta oo muslim ah waxaa la gudboon inuu u diyaargaroobo guntana dhiisha isaga dhigo sidii uu ramadaanka u noqon lahaa dadka ugu dheereeya xagga allah subxaanahu wa tacaala ramadaanku waa mucaskar lagu tababaro nafta muslimka ah si loo hagaajiyo cilaaqaadka ay naftu la leedahay allah waa mucaskar ku bilaabanaya in la sugo cibaadaadka la kala duwo acmaasha wanaagsan nafta la edbiyo libaasna looga dhigo aadaabta iyo akhlaaqda ay leeyihiin dadka rabbaaniyiinta ah waxaana ay tahay in lasoo afjaro dulmiga dunuubta akhlaaqda liidata afxumida dhexjiiridda macaasida ka gudbidda xuduudda allah fadhiyada xumaanta iyo arrimaha liita oo idil rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii aan ka tegin hadalka xun iyo ku camalfalkiisa alla dan iyo heello toona kama lahan inuu ka tago cuntadiisa iyo cabitaankiisa waxaa soo saaray bukhaari إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي مقلتي غض وفي منطقي صمت فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ وإن قلت إني صمت يوما فما صمت
waa imtixaan dhab ah oo uu qofku ka qaadayo naftiisa si ay naftu u hesho maalmo kadib aqbalaad dhammaystiran una sugto awoodda aad u leedahay inaad ka gudubto caqabadaha kana madax siibata xayndaabka shaydaanka iyo jiidashada nafta ee xumaanta badan waxa kugu filan waxay tahay inaad ku qaabisho bisha ramadaan dadaalka iyo qofka u hamuuntaagaya beeraha saalixiinta iyo ahlu khayrka xilli ay sii badanayaan musiibooyinka soona kordhayaan xanuunno iyo daacunno dilaa ah waxaa qofka muslimka ah la gudboon in bisha ramadaan uu ku qaabilo sida qof sagootinaya oo kale isagoo ku dayanaya dhaqanka uu lahaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam una degdegaya noocyada khayrka iyo istikfaarta waa in qofku aanu yaraysan wax kasta oo macruuf ah sidoo kalena fududaysan wax kasta oo dembi ah haba la yaraata isaga iyo dadkuba shaki kuma jira inay muhiim tahay in qaabilaadda bishan iyo ku dadaalidda cibaadaadka uu samaynayo qofka muslimka ah lagu bilaabo ikhlaas iyo alla dartii addoonkuna waa inuu ka sara maraariyaaga ama istustuska iyo ka helitaanka nafta maxaa yeelay wuxuu qofku yahay addoon u noqonaya xagga allah rajaynayana in loo dembi dhaafo naxariista allah uu u naxariisanayo addoommadiisa waxaa ka mid ah in tobanka dambe ee bisha ramadaan uu ka dhigay toban habeen oo ka khayr badan habeennada sannadka oo dhan waxaana ku jira habeen ka khayr badan kun bilood waana leylatulqadriga marnaba ma ahan in nin rageedku hilmaamo inuu habeenadaas sii labalaabo acmaasha wanaagsan waa cadaro wanaagsanna dhigo isagoo weliba u diyaargaroobay ka hor inta aanu dhalan ramadaanka ummulmu'miniin caaisha radiallaahu canha waxay tidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa haddii tobanka dambe ee ramadaan la gaaro mid habeenkiisa nooleeya oo salaatuleyl dukada ehelkiisa hurdada ka toosiya guntigana adkaysta waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim la soco qaybta labaad maqaalkan oo ay qortay doctoraysa leyla xamdaan laguna daabacay majalladda yaqda waa inoo toddobaadka dambe iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
رباه بل قلوبا ترتجي نزلا حتى تفوز بفضل منك يحوينا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgelay iyo dhegaystayaasheenna inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بربربه كالفتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا